Waxaa sare u kaca laga dareemayaa qiimaha hilibka sagaalada lagu iibiyo suuqyada magaalada Beledweyne kadib markii ay yaraadeen sagaaladii la keeni jiray suuqyada magaalada. Halka xabo ee hilibka sagaalada ayaa hadda suuqyada Beledweyne ka marayso qiimo dhan lix doollar iyo bar, halka markii hore ay ahayd afar doollar iyo bar. Qaar ka mid ah ganacsatada iibiya hilibka sagaalada ayaa Radio Beelo uga warramay qiimaha sagaalada iyo waxyaabaha sababay sare u kaca.
Walaal sagaalada qiimaheeda sidii hore iyo sida hadda ay tahay waa kala duwan tahay. Awal xoogaa wax raqiis ay ahayd oo wax laga helayo laakiin hadda inay qaali tahay moodaa. Maxaa yeelay beeci hore iyo beeca xoogaa farqi ah u dhexeeyo. Marka hadday qaali tahay. Qiimihii awalka hore la iibin jiray afar doollar iyo bar shan doollar ama saddex iyo bar ka siino shan ilaa afar iyo bar saasaa gadayna laakiin hadda waa qaali. Marka hadda waxaa la gadayaa lix doollar lix doollar iyo bar saasaa la gadaa hadda. Markay raqiiska tahay noo fiican annaga markay raqiiska tahay dadkana u fiican annagana noo fiican. Annagana si raqiis aan ku helnaa annagana si raqiis si raqiisna waan gadnaa. Meelihii laga keeni jiray aa fogaaday in waana la yihiin ugaaratada marka suuqa ay magaalada ku yar tahay. Saasaa sababta inay qaali noqoto.
qiimaheedu hore waxay ahayd afar doolar ilaa iyo afar doolar iyo bar hadda hadda lix doolar iyo ama lix doolar iyo bar ay ay gaartay qiimihii hore way ka duwan tahay qiimaha hadda qaali ay noqotay maadaama roob lagu jiro waxaa sababay suuq sagaalada la keeni jiray ayaa yaraatay sidaas darteed ay qaali ku noqotay hadda qaali markay noqotay aniga ay lacag naga sii raacaysa waxba ka faa'iideyno Bal ka waran bulshada Beledweyne markay raqiiska tahay sagaalada iyo markay qaaliga tahay keeba in ka iibsadaan.
waxay iibsadaan markay raqiista tahay ilaa markay qaali tahay wax iibsanaya malahan oo waaba qaali maahan Sare u kaca hilibka sagaalada ayaa xilliyada ay qaaliga noqoto waxaa saameyn xoogan kala kulmo bulshada magaalada maadaama hilibka sagaalada ay si aad ah u isticmaalaan.